si joogta ayaa loo xusaa maalinkan caalamiga ah ee cadaaladda oo ku beegan labaatanka bisha laba sanad kasta waxaana maalinkan qaramada midoobay aqoonsatay lix iyo labaatankii februari labadii kun iyo toddobadii oo lagu dhawaaqay in loo doorto labaatanka februari in la xuso maalinka caalamiga ah ee cadaaladda golaha guuda ee qaramada midoobey ayaa waxay si rasmiya ugu dhawaaqeen labaatanka februari inay noqoto maalinka caalamiga ah ee cadaaladda bulshada taas oo markii ugu horreysana la xusay sanadkii labadii kun iyo sagaalkii shirweynaha adduunka waxa ay adkeeyeen horumarinta bulshada inay tahay in la soleeyo cadaalad midnimo iswaafajin iyo sidoo kale in sinaanta bulshadu ay tahay midda ugu weyn markay timaado galmudug waxaa sanadihii ugu dambeeyay dadaalo laga sameynaya sida lagu horumarin ahaa garsoorka agaasimaha garsoorka iyo asluubta ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka cumar isxaaq oo wareysi siiyey barnaamij gaar oo uun maalinkan ku eegeynay kana baxay radio daardheer ayaa waxa uu sheegay inka wasaarad ahaan ay wax badan ka qabteen dhinaca horumarinta cadaaladda welise ay caqabada jiraan waa mahadsan tahay hadda cadaaladda galmudug walow meel fiican hadda ay marayso haddana waxaan la inkiri karin in waxyaabo oo gaaba ama waxyaaba ka dhiman ay jiraan waxyaabaha u kalsoon waxaa ka mid ah in maantay garsoorka galmudug inta horta degmo walba uu ka shaqaynayo waxaa kaloo wax weyn ah in xarumo ay dr ama xarumaha xalinta khilaafaadka aan maxkamadaha hayno ay jiraan oo hadda degmada xaradheer iyo baxda ay ka shaqaynayaan dhuus iyo dhuusan reeb xarumahaas waxa weeye ayaguna waxay bixiyaan service ama adeeg bilaash ah oo wasaaradda cadaaladdu ay bixiso marka garsoorkii wuu shaqaynaa qofkii rabaa garsoorka u aadi karaa qofkii si oo maslaxo ama ama xeerkii soomaalida rabana wuxuu aadi karaa xarumahaas xalinta khilaafaadka marka wax weynoo fiicanaa noo qabsoomay laakiin rooma hal maalin laguma dhisina weli waxaan ka shaqaynaynaa in la helo waxyaabaha hadda naga dhimana in la dhammaystiro insha allah mustaqbalka inta badan deegaanada galmudug waxaa ka hana qaaday garsoorka iyadoo magaalooyinku ay leeyihiin maxkamado u gooniya sidoo kale waxaa dhisan maxkamadda guud ee galmudug cabdifitaax siciid maxamed oo ah garsoonaha maxkamadda racfaanka ee gobolka galgaduud ayaan weydiiyey sanadkii dhammaaday laba kun afar labaatan xukuumadii ugu badnaa ee ay qaadaan maxkamadaha deegaanada galmudug marka hore horta ilaah baan u mahad celinaynaa sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaan dhihi karnaa dacwadaha ciqaabta aada bay hoos ugu dhaceen kadib markii la sameeyey gudiga guddiga xalinta khilaafaadka iyo wacyigelintii bulshada iyo xukunadii ka soo baxay ciqaabta oo badankood la fuliyey loona sameeyey fulin sidaas aaweed dacwadaha ciqaabtan waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan hoos bay aada ugu dhacday hase yeeshee sanadkii lasoo dhaafay waxaa u badnaay maxkamadaha galmudug qeybaheeda kala duwan dacwadaha la xiriira madaniga gaar ahaan kuwa dhulka iyo kuwa qoyska taas oo muujinaysa in galmudug garsoorkeedu bulshadu hadda ay fahmtay kor usoo kacaya maaragtay marka waxaan dhihi karnaa dacwadihii ciqaabta hoos ugu dhaceen kuwaas madaniga ayaa hadda maaragtay noogu badan iyagana hadda insha allah waxaan rajeynaynaa sanadkii soo socdo inay maaragtay iyaguna hoos u dhici doonaan wax badanna laga xalin doono agaasimaha garsoorka iyo asluubta ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka galmudug cumar isxaaq waxa uu ugu baaqay bulshada galmudug in ay ku kalsoonaadaan hay-adaha cadaaladda islamarkaana sharciga gacmahooda ku qaadan loona baahan yahay in bulshadu ay u dacwo tagaan goobaha maxkamadaha bulshada reer galmudug cadaaladda horta tan ugu horeysa dhexdeeda wey in ayagu isu cadaalad falaan in qofba qofka kale uu hadal naxariisle ku yiraahdo in layska ilaaliyo hadallada xanafta leh in deriska qofba deriskiisa uu u cadaalad sameeyo in caruurtaada xitaa waxaa ka mid ah in loo cadaalad sameeyo in haddii kiis ama qof ka tabanaya inuu meesha isagu uu gacantiisa uga aargoosan lahaa inuu laamaha amniga iyo cadaaladda iyo xarumaha ay dhiyaarta halkaas inuu kiiskiisa ku xalisto taasaa nabad la-aan weeye cadaalad la-aan marka mar walba waxaan kula talinaa ama usoo jeedinaa bulshada reer galmudug inay cadaaladda nagala shaqeeyaan annaguna oo u taagana oo aada iyo aada mahadsan dunida oo idil ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii saro loogu qaadi lahaa tayada garsoorka iyo sidii bulshadu ay cadaalad loo siman yahay oli lahayd